Culimada masjidka deegaanka Megagle oo ka mid ah deegaanada hoos yimaada degmada Burtinle ee gobolka Nugaal ayaa sheegay in xilligan masjidku u baahan yahay dayactir. Masjidka ayaa ku yaalla deegaan ay bulshada u badan yihiin kuwa oo baahi weyn u qabaan in ay helaan meel ay ku cibaadaystaan. Qaar ka mid ah culimada masjidka deegaanka Megagle ayaa ka codsaday dadka Muslimiinta ah in ay ka qayb qaataan dhismaha masjidka.
magaaladu hadda inta ay la-eg tahay iyo baahida ay qabto masaajidka fayn kara ma ahan marka koowaad waxa weye waa yaryahay Een, marka labaad qayb masaajidka kamid a oo oo mataqaanaa dhulkiisa kamid a oo lasoo wareejiyey yaa dayacan oo maaragtay aan masaajidkii hadda kamid ahayn Een, ma lahan suuliyaal ma lahan sidoo kale waxa weye safiito oo kulaylkaas baa hadda waxa weeye aad arkaysaan Ee, sidaa darteed in muxuu ahaa dadka muslimiinta ah aan u dhex marro oo dal iyo dibadba Een, aan masaajidkaas waxa u ololayno u istaagno ayaan waxa weeye goosanay insha allah dhago ka duulayna qowlkii nebiga sal alla alai wasalam nebigu uu yidhi man banaa lilaahi masjidan bana allahu lahu beytan fi ljanna dadka muslimiinta ah dibad iyo daaqilba khaas ahaan dadka degaanka qurba joogtooda inay soo caawiyaan masaajidka masaajidka oo la dhiso fadaa'isha ay leedahay adduun iyo aakhiraba waynu la soconnaa waxa diinteennu ka tiri waynu la soconnaa xadiidka nabigeena calayhi salaatu wasalaam waan la soconnaa anugu boqolkii u horreeyaan bixinaya haddii alla idmo boqol doolar annaguna haddaan deegaanka nahay inaan ka qayb qaadana waxa awooddayaada waa soo dhowaynaynaa waxa weeye dadka islaamka ah ashyaada uu ka faa'iidaysto oo faa'iidada u ah ayaa masaajid ka mid yahay Een, sulyaal ma lahan Een, waa gaaban yahay madheera Ee, laamiyerigiisu waa eber Een, safito ma lahan adugu markaan qiimeynay lacag adugu siddeed iyo labaatan kun meelahaas ayaa qiyaastii ku baxaysaa la yidhi waxaana ka codsanaynaa dadka deegaanka qurbajoogta inay ka qayb qaataan dhismaha masaajidkaas